wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowla goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka furtay tobabar ku saabsan curinta wadaxaajoodka bulshada iyo bahda cadaaladda waxaana tobabarka goobjooga ah hay-adaha cadaaladda qaybahooda kala duwan maamulka magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalk soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo kaafiyo cabdulaahi naale iyo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixisay ujeedka tobabarka
kulankan oo maanta la bilaaday laba maalin oo soo socotona noo socon doonto ilaaha insha allah hadafyada aan ka leenahay waxaa waaye inaan horumarino xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo hay-adaha cadaaladda inay wanaagsanaadaan wadashaqeynta bulshada iyo hay-adaha bahda cadaaladda in marka kulankan waxaa waaye geedfadhigii aan ku xelin jirnay dhaqankeena caqabadaha taagan dhanka kale dhaqane maxamed xuseen agaasimaha maamulka iyo maareynta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowla goboleedka jubbaland oo si rasmi a udaha furo tobabarka ayaa sheegay ahamiyadda ugu weyn ee tobabarka laga leeyahay marka hore waa idin salaamayaa sidaa la socoteen barnaamijkan waxaan bilaabnay laba maalin ka hore oo aan idin warka qabanay waa trainingkii oo trainin kale oo daba socdo oo looga hadlayo maanta xurinta waa hadalkan doon sidaa la socotiin wasaaradda cadaaladdu waxay ka shaqeynaysaa in maaragtay hadalka ma sii badin maayo waxaan rabnaa insha allahu trainingan inuu socdo saddex maalin maalin saddexaad insha allah waan soo xiri doonaan waxaan rajeynayaa dhammaan inay ka soo qaybgalaasho ka faa'iidaystaan
tobabarkan ayaa socon doona muddo saddex maalin ah waxaana diradda lagu saari doonaa sidii bulshada iyo bahda cadaaladdu uga shaqayn lahaayeen wadaxaajoodka bulshada dhexdooda ah meeshana looga saari lahaa khilaafka bulshada dhexdeeda ku soo laalaabta